heshiisku waa heshiis isku xidhan qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu inay ku wada qoran yihiin marka kiiska la kala saxeexdo ethoobiana way ku dhawaaqaysaa iktiraafka marka markiiba ciidamo iyo maraakiib iska soo guuraysaa ma jirto laakiin waxaa ictiraafkuna waad ogtahay oda isagu maaha wax ku xidhan isagu ciidamada rare iyo wax kala toona heshiiska in la saxeexdaana waa wax baarlamaanka iyo barase sharciga ku xidhan labadaas markay dhammaadaan marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hawl wuu ka dambaynaya laakiin labadaas baa horeynaya heshiiska uu dhamaystirmo iyo inay ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu sheegay wasiir waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dowladda maraykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowda africa iyo ururka iskaashiga islaamka laba saddexdaasi dhinac baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhegaysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi waxaana iskarab taageen midnimada dhuleed iyo qarannimada soomaaliya marka ka waran arrintaa somaliland sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamigaa horta baaqyada annagaba dawadila dhegaysanay markaan sidan lagu sacabatamaya laleeya way daadifeeyeen ma ahayn dadankooda iska hadallo diblomaati oo qabow bay u dhignaayeen qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tashika dejiyaan oo wada hadlaan sida keniga dad kale kasoo baxay ka kasoo baxay afrikaninka laftigiisa saasuu u dhignaa wuxuu ahaa tashika dejiya wada hadalku dhameeya ka maraykankuna isagu annaga waxaabaan arkayna dhinacaynu annaga noo yahayba difaac oo doodayadii oo kale u adkaynaya tusaale ahaan waxaanu ictiraafsannahay bui xuduudihii lixdankii xuduudihii lixdankii markaa waxa weeyaan waataanu ku doodayno annagu marka xaqiiqo lagu hadlo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya annagaa ugu horreynay xubnimada xuduud baanu lahayn jirtay toddobaatan iyo lix sanadood charter kasta oo lasoo saaray iyo o a uda saddex iyo lixdankii shirkii ugu horreya ay qabsadeen go-aankii ugu horreya soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdanki somalilan waxay leedahay jamhuuriyadda somalilan xuduudihii lixdankii ee ingiriisku sameeyey kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo afartii taa iyada tuugna ma hado cid isku haysaana ma jirto xamarna ma dafiri karto caalam kalena ma dafiri karto waa xuduud la yaqaano haddii maraykanku uri xuduudihii baanu aqoonsannahay waxa anigu u aragnaa inu annagana aqoonsaday waa xuduudda keliya ee saxdaa in la yaqaano soomaaliya xuduudda etoobiya udhexaysa weligeed lama calaamadin weligeed toddoba jeer baa marweliga laga guuray meelo dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degeen unbaa xuduud loo yaqaano laakiinta somalilan waa la calaamadeeyey international borderkay ku jirtaa xuduudihii lagu qeybiye shirkii baargeyn weeye loo diyaduba waa tahay barashar weyno caalami oo na haysto oo xaggaa naga haysta haddii annaka doma jiro baaqyada carabta secretariyaad baa war soo saaray xabron calal waraqa baa la idhahdaa markaa carabiga lagu sheegi oo wuxuu warqad lagu qora waan gartay wasiir waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqyadaasi soo baxayay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka warkaa kasoo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliyana intaynu ognahay xubin kama aha somalilan marka miyaanay ka dhignayn somalilan inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda maraykanku u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanaayeen ama iyagu aqoonsanaayeen horta waxaan kuu sheegaya heshiiskani kii ugu horreeyey aanu gallay maaha qaar lamida baanu gallay shaqaynaya oo uu ka mid yahay d b wall oo uu ka mid yahay kii baarlamaanka labada gole laga ansixiyey military baska hore berbera imaaraadka aanu la gallay oo isaguna caan ahaa sidaa iminka dowladda soomaaliya deedasaynaysa intii baarlamaankooda shiratay ay deedasaysay oo dhaqan galay oo sharciga sababta ku dhaqan galan waxaweye marka international law xeerka caalamigaa marka la joogo waxaa jira wax la idhaahdo defacto iyo dejori dadka xaqiiqada ah ee wax geli kara unbaa wax lala galaa haddii dowladi geli karto heshiis sidaasay sharci ku tahay sofranka iyo madax banaanida ay sheeganayaan soomaaliya kama jirto shuruudaha markaad akrido madax banaani qaran ama siyaadada dal ama sovereityga waxaa u shardiyana dalkaaga xukum inaan dowlad kale kula xukumin afartan dowladood baa la xukuma soomaaliya dhulkooda markaa way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sofrant marka heshiisyada horena waanu gallay kuwana waanu gallay way soconayaan maraykankuna waa og yahay sanadkii hore wafdidayadii maraykan markay congresska maraykanka tegayeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo bayana hayta sidaa aawadeed marka sharciyadda caalamigaa laysla tago ictiraafka laftiisuna waa imanayaa oo de kii koowaad buu annaga nimanka helay kuwo kaloo badanna waan rajeynaynaa ictiraaf badana oo dowlado kaloo badana marka waxaan rajeynaynaa inaanu miiska international forumska isugu niman doono dowladda soomaaliya annagoo calankayagiiyo calankoodii ay haysidano walaalaa waxaanaan odhan lahaa nin wala walaalkaaga sumad ku dhawee colaada ah imika aad ay u abaabilayaan inay yareeyaan baa fiican waayo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og markaa godabkaas kasii yareeya baan odhan lahaa nimankaa soomaaliya waan gartay wasiir laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii oo labaiyo toban sannadood haatan laga joogo somalilan iyo soomaaliya wadahadallaa u socday muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee africa haddaynu tusaale usoo qaadano eritrea iyo south sudan oo kale labaduba laba dowladood oo waaweyn oo afrikaan ay ka go-een haddii markaa sidaa loo kala baxayana laguma heshiin haddii laysku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata somalilan oo aan aqoonsi caalamiya haysanina markasta heshiisyo sidan oo kale ah dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada marka arrimaha si loo xaliyo isafgarad idinka iyo soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex maraa miyaanu dhici karin dooda iyadu anaga waa bisada heyo lixdankii wixii charterkii o a u da ama midoogii africa uu soo saaray ee ahayd xuduudii isticmaalka ina waxba laga bedelin dooda iyadu anagu taasay ku fadhidaaba marka dana siyaasadeed soo galaan ee cid waliba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobkaa ka weyn oo sharciga oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa etoobiya laftigeeda eritrea xornimadeedii way siiso way u ogolaa xuduud mustacmalad oo la yaqaanina maahayn halkii ay acknowledge garayn lahaayeen ee aqbali lahaayeen xaqiiqada waxay had iyo jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go'i kartaan waanu idin xukumaynaa waanu hoos dhimanaysaan heshiis ma geli kartaan cid lama macaamili kartaan gobol waqooyi galbeed baa tihiin hadallo aad iyo aad iyo aad u rashiid aan waxaan odhan lahaa markaa xal adigoon etoobiyana ku hinaasin maryahana qubin oo cadhoonin walaal adigubana ictiraaf oo sidaas suudaan yeeshay ee etoobiya yeeshay aan laba walaalaa noqono aan is-aqoonsano waxaynu ku heshiinayna waxaynu isdhaafsanay dadkeena sidaynu isugu furayno iyo sidaynu soomaali u noqonayno iyo sidaynu inagoo saddex dowladood oo geeska afrika soomaaliya miiska usoo fadhiisanayno sidaa u feker filaajirkaa ilbaxnimadaa u feker ha u fekerin ma go'i kartid ma dhaqaaqi kartid ha dhaqdhaqaaqin ha u fekerin